hit.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali com
dhowr wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal waa sabti waana shan iyo tobanka bisha sebtembar sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan sii wada jirayda kala socodsiin doona jacfar kuuka iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mida barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ay marti ku yihiin dhallinyaro qabanqaabisay tartan kubadda cagta ah oo dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada gaalkacyo ciyaarahaas waxaan oran karnaa waxaa laga faa'iiday dadka walaalaha wada degan galmudug inaysan is aqoon oo qofba degmadiisa awal joogay wuxuu yahayna la aqoon waxaa lagu bartay oo ugu yaraan laysku keenay boqol iyo konton dhallinyara oo ciyaartooy ah waxaa koobkan ka barannay waxyaalo badan oo ay ka mid yihiin in wax walba aan qabsan karno oo wax walba horumara aan samayn karno garoonka cabdullahi ciise muddo badan baa oo naadiyaasha oo ka dhisan wax badan baa wax ku taamin inaa quruxdaana kale aan samayno dabcan sidoo kale dhegaystayaal intaan barnaamijka ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka maqnaan doonin
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
baol manafort oo ah madaxii hore ololaha doorashada madaxweyne donald trump ayaa oggolaaday inuu la shaqeeyo golaha gaarka ah ee wada baadhitaanka faragelintii ruushka ee doorashadii madaxtinimada maraykanka ee sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii wadashaqayntan uu oggolaaday manafort ayaa qayb ka ah codsi heshiis oo ay wada gaadheen dacwad ogodayaasha heer federaal ee waddankan maraykanka kuwaasoo u oggolaan doona in aan lagu qaadin dacwadda la xidhiidha wadaxaajoodka siyaasadeed ee uu ku galay dalka ukrain weli ma caddaa macluumaadka gaarka ah ee ku aadan madaxweyne donald trump ee uu baadhayaasha siin doono madaxiisan hore ololaha doorashadu kaas oo ka mid ahaa xubnihii ka qayb galay kulan bishii juun ee sannadkii ka dhacay daarta trump tower islamarkaana dhex maray saraakiisha ololaha doorashada madaxweyne trump iyo weliba garyaqaan ruush ah oo la tilmaamay inay haysi xog dhaawici karta hillary clinton oo ahayd haweenaydii markaasi la tartamaysay donald trump
dab ayaa qabsaday diyuurad helikobtar ah oo ay leeyihiin xogaga dalka afghanistan xilli dambe oo jimcihii ah kadib markii ay si qarda jeexa u caga dhigatay waxaana halkaa ka dhashay dhimashada dhammaan shantii ruux ee diyaaraddaasi sarrayd saraakiisha ayaa sheegay in diyaaradda ka hor intaanay burburin ay ka duushay heeraad iyadoo kusii jeeday gobolka ay dariska yihiin ee farax naasir mahri oo u hadlay guddoomiyaha gobolka ayaa sheegay in burburka diyuuradda aan uga xiriira la lahayn weerar ay ku qaadeen ururka taalibaan hase yeeshee ay cilad dhinaca farsamada ah soo wajahday intii ay duulimaadkeeda ku guda jirtay wakaaladda wararka ee f b ayaa sheegtay in afhayeen u hadlay xarakada taalibaan oo la yidhaahdo sabiixullaahi mujaahid uu sheegay in ururkiisu ay soo rideen diyuuradda cadowga waa sida uu hadalka u yiriye wasaaradda gaashaandhigga afghanistan ayaa bilowday baaris ku aadan sababta keentay burburka diyuuraddaasi ururka taalibaan ayaa xoojiyey weerarada uu ku hayo ciidamada ammaanka xilli bulshada caalamka ee ku lugta leh xaaladda dalkaasina ay kordhiyeen dadaalkooda la xidhiidha sidii maleeshiyada si loogu qancin lahaa in ay qayb ka noqdaan wadahadallada nabadgelyada ee looga gol leeyahay in lagu soo afmeero colaadda afghanistan ka ognayd muddada toddoba iyo tobanka sano ahayd
waa hagaag dhegaystayaal mar kale duhur wacana wanaagsan dhammaantiinba ayaanadu leenahay halka warkaasi idinka soo gaadhaya waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a idinka imanaya washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada toddobaad kasta maalin kasta haatan oo kale aada dhegaysataan waxaana toddobaadkana magaalada gaalkacyan loogu soo diyaariyay waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
hanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da toddobaadkan mowduuca aanu kaga hadli doonno waxa uu noqonayaa tartankii lagu soo gabagabeeyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee loo qabtay lix degmo oo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka galmudug barnaamijka hadduu eebaydma waxaa marti iigu ah iglana qaybgeli doonaa aydaruus cali waraabe yunis maxamed shaare iyo cali siciid cabdi dhicis dhammaan waxa ay ka mid yihiin hormuudka dhallinyarada gaar ahaan qabanqaabayaashii tartan ciyaareedkii lagu soo gabagabeeyey magaalada gaalkacyo kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o eda cidruus cali waraabe gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta ee deegaanada dowlad goboleedka galmudug bal marka ugu horeysa ee ciyaarihii degmooyinka deegaanada dowlad goboleedka galmudug ee gaalkacyo lagu soo gabagabeeyey bal muhiimadda ay lahaayeen iyo inta degme ee kulanka ka qayb gashay
bismi illah alxamdulilah binascin calaa muridiyan wadiin bacd awalan asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu salaan kadib cabdiwaaxid iyo bahda v o eda waa mahad celinaya mahad celin kasta kow cabdi waaxid aan gudbo su-aasha aad weydiisay oo ku aadan tartankii hadda noo soo dhammaaday ama noo soo ilaaday shantii bishan sagaalaad hadda warbixin yaroo kooban oo ku aadan brograamka faa'iidooyinka u lahay oo dadka deegaanka iyo sboortiga galmudug oo lahay runtii wax hadda halkan lagu soo koobi kara ma ahan laakiin haddaan hal iyo laba tusaalahaan ka soo qaato brograamkan ama barnaamijkan sboortiga ee heer degmooyin galmudug runtii muddo badan ayaa qabanqaabadeedu wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha galmudug iyo xiriir kubadda cagta iyo dhammaan maamulka degmada gaalkacyo iyo bahda dhallinyarada reer gaalkacyood iyo bulshada qeybaheeda kala duwanba runtii ay ku taamayeen inuu qabsoomo waxaa sharaf weyn inoo ah oo wax ilaahay loogu shukriyaa in barnaamijkaas hadda si sharaf leh oo qurux badan nagu soo dhammaaday runtii faa'iidooyinka iyo horumarka sboorti ee galmudug ee ku tallaabsatay mid halkan lagu soo koobi kara maahan waa wax runtii sidii loo maleynayay ka yani runtii ka fogaaday ama ka weynaaday ama ka saramaray bulshada reer galmudug runtii degmooyinka qeybaheeda kala duwan bahda sboortiga oo dhan ayaa runtii ka qayb qaatay cabdiwaaxid oo runtii waxaa muhim ah barnaamijka in lagu saleeyey deegaanada galmudug degmooyinkii hore ee dowladdii dhexe inta hadda yani runtii xorta ah ama aan gacanta dowladda galmudug ku jirta lix degmo oo deegaanadii hore ama degmooyinkii hore asalka ahay ayay ahaayeen lixdaas degmo magaalada gaalkacyo martigelineysay magaalada cadaado magaalada dhuusamareeb magaalada cabudwaaq magaalada balanballe iyo magaala xebeedka hobyo lix iyo labaatankii bisha ayuu si rasmiya noogu furmay runtii waxaan dhihi karnaa faa'iidooyinkii laga rabay oo kow aan ka horumarinayno in bulshada ama deegaanadaas reer galmudug oo waqti badan burburkii kadib kala maqnaay inay dib inta iskugu heloobaan ee hal meel ku kulmaan oo koob wada ciyaaraan ama barnaamij sboorti isdhexgala sameeyaan waa markii ugu horeysa taariikhda ee deegaanada galmudug laga sameeyo labo faa'iidada labaadna waxay ahayd waxaad ka warqabtaa sidaa hore u sheegtaba in tartankii degmooyinka maamul goboleeda heer heer federaal ee labadii sano tagtay lagu qabtay gobolka banaadir sboortiga galmudug uu hooseeyey si taas looga gudbo ayaa waxaan fursad u helnay in deegaanadii degmooyinkii sboortiyada runteeda ku xooga badnaa ee deegaanada galmudug inta ilaa xad la heli karay in inta iskugu yimaadaan la ciyaarsiiyo ay wada ciyaaraan halkaasna laga xulo xulkii dadkii matali lahay dowladda galmudug matali lahay ciyaaraha saddex bilood kadib insha allah ka qabsoomi doonaa meel kamid oon soomaaliya aan weli la wada qorsheyn lakiin si official hadda loo shaaciyey saddex arinta kaleo faidal waxay ahayd in tusaale ahaan magaalada magaalooyinka reer galmudug magaalo kamid a ama magaalo madaxda gobolka mudug gaalkacyo in la barto gaalkacyo maxay tahay deegaanada kale dadka ku nool ama dhalinyarada sportiga ku nool ma yaqaanaan inay bartaan oo yimaadaan ay yani sawir ka bixiyaan gaalkacyo dadkeeda iyo maaragta waxay tahay aad ba umahadsan tahay waa kugu soo noqon doonaa cidruus yonis maxamed shaare waxaad ka mid ahayd dhallinyaradii sida weyn ugu xusul duubeysay qabsoomidda ee koobkii degmooyinka bal ka dhallinyaro ahaan dadaalkii aada gashayn cabdiwaacid horta marka koowaad awalan waa mahadsan tahay waxaana kaaga mahad celinayaa had iyo goor sida aad deegaanka iyo horumarkiisa aada usoo tabinaysid bahda v o a oo agaasimoha ugu sarreeya iyaduna waa u mahad celinaynaa maadaama ay fursadda noocan oo kale aan mar walba ka helno v o a intaas markaan oga baxo walaalkay cabdiruus cali waraabe oo iiga horeeyey warbixinta warbixinta uu dhiibay dee warbixinta waxayd ka turjumaysa deegaanka wax yar markaan kusii kabo ciyaarahaas waxaan oran karnaa waxaa laga faa'iiday dadka walaalaha oo degan galmudug inaysan is aqoon oo qofba degmadiisa awal joogay wuxuu yahayna la aqoon waxaa lagu bartay oo ugu yaraan laysku keenay boqol iyo konton dhallinyaraa oo ciyaartooy ah boqol iyo kontonkaas markii laysku keena waxaa laga sii faa'iiday degmo walba maalinkai ciyaarta leedahay ugu yaraan saddex boqol oo qofa degmadeeda baabuur kasoo raacaysay oo u imaaneysay meeshaas inay gaalkacyo barato u imaaneysa ciyaarta daawashadeeda iyo taageero waxaa la odhan karaa barasho isdhexgal bulsho oo aada iyo aada u weyn baa meesha ka dhacay markii run ahaantii la fiiriyo qabanqaabadaas ayaa waxay ahayd mid la rabay in daqiiqa macnaha maalmo kooban lagu fakeray in barnaamijkan la qabto ayadoo waxay ku caddeynaysaa xitaa hay-ad aysan naga kaameen waxaa socday waxa ayadoo fan ku dhiibay aysan jirin tabarucaad ay dhiibeen dadka reer gaalkacyo oo oo madaxa saartay ha noqdaan dhallinyarada dhakhaatiirta ah ha noqdaan dhallinyarada hay-adaha u shaqeeya ha noqdaan maamul ishaage dhammaan dadka deegaanka shirkadaha iyo injooyada iyo shirkadaha isgaarsiinta kuwa korontada xisaab male dadka ka qayb qaatay mana la soo koobi karo mahadcelin waxay leeyihiin aan innaba aan caadi ahayn waxaasoo dhan ma suurta galeen haddaa maamulkii degmada gaalkacyo uusa uusa intuu salka salli noo dhigto uusa salka dhulka dhigan shaqadaasna uusan noqon meesha laga hago aad baa mahadsan tahay yonis maxamed shaare cali saciid cabdilciis waa guddoomiyaha naadiga dalsan oo ka dhisan magaalada gaalkacyo haddaad fiirisay ama dib u fiirisay qabsoomidda koobkii kusoo ilaaday magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug waxaad ka mid tahay guddoomiyaasha naadiyada ee ka dhisan degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug maxaad ka baranaysaan koobkii gaalkacyo ku gabagaboobay bismi illahi raxmaan raxiim ordo cabdiwaxi waa ku salaamaya iyo v o da dhammaanteed waxaa koobkan ka baranay waxyaalo badan oo ka mid yihiin inaa wax walba qabsan karno oo wax walba horumara aan samayn karno garoonka cabdullahi ciise muddo badan baa oo naadiyaasha oo ka dhisan wax badan baa waxaa ku taamin inaa quruxdaana kole aan samayno sida wasaaradda iyo degmada iyo wixba haweynto dhan oo degmada gaalkacyo aad iyo aad bay nolo quruxdaas noola soo qayb qaateen runtii marka annaga ku nahna sportis ahaan deegaankan dadka kuna ula xoro jireen sportis magaalo jooga dad oo waxna ogoleen waxna aqwo karin laakiin maanta waxaa tusnay inaa anagu waxaa haynay wax ka sharaf badan oo qurux badan inaa dhignay oo quruxda aragto garoonkaas ku yimi inaa anagu mar walba ragga gudoomiyaasha tiimamku inay mar walba u taagnaa jireen oo waxaas qaban jireen hadda rag qaar oo hadda shaqada loo dhiibo marka hore kor intii ka arkaan oran jiray war sportskan waxa faa'iidaha uu leeyahay male inay maanta u macaanaatay oo la rabo inay si fiican oo sportsiga horumarkiisa uga shaqeeyaan sida wasaaradaha kale iyo xiriirka kale iyo wax walba oo hay-adaha iyo hay-adaha oo localka oo kale inay sports kusoo jeestaan sababtoo ah sports waa isdhexgal isdhexgalka marka waxa bulshadana waxa fiican inay wax walba oo ka mid ah inay isdhexgalka ka shaqeeyaan runtii horta waa xiriirka kubadda cad ee galmudug oo cabdisalaan nala fadhiyo isha macalin cayduruus runtii aad iyo aad buu u dhabar adeegay oo wuxuu nalo noo qabtay inuu noo samayn karo koobkan muddo badan oo tasha la sameynay annaguna waa ku taageernay haddana waxaa rabnaa inaan qabano koobka naadiyaasha sababtoo ah quruxdan garoonka cabdullahi ciise shalay timid ma timaadeen haddiisi naadiyaashan dhisnaan lahayn waxaana waxaa keenay waa naadiyaasha dhisan oo mar walba ay garoonkan gacanta ku hayi jiro oo mar walba frentry iyo iyo nin walba kabii soo gato ama qalibkii soo gato haddana waxa kaleeto waa xiriirku wax qurxoon buu arkay in anaga la shaqeynay oo wax walba u qaban u arkay haddana xiriirku waxaan umalaynanaya inay oo taas oo wax weyn oo gacan ka geysan doono laakiin midda kale markaa soo laabto horta sportska waa isdhexgal haddeer bulshooyin badan oo ka yimid deegaamadii koob ka socday runtii markay kaalkacyimaadeen waxay yidhahdeen maana arag bay yidhahdeen dad oo degmada kaalkacyo ku nool oo saana maana noo oran jirin dadku waxay noo oran jireen dadka mudug degan waa dad iisha maxaawe oo xun baa lanoo sheegi jira laakiin markaan nimanay waa dad isbedeleen hadda ciyaartooy qaar baa iska haray waxayna ku hareen dhallinyaradii iyo bulshadii iyo dadkii waxa arkeen iska raba marka waxaa waxaasaa ka baranay haddana waxaa rabnaa inaan waxyaalo badan oo kasii qorxoon sii sameyno kulanka muddo maalmaha ayuu ka socday magaalada gaalkacyo lix degmo lix naadi oo ka socotay degmooyinka deegaanada dowlad goboleedka ka qayb gashay dhalinyarada maxay ka baran karaan kulanka bismillah cabdi waxaad runtii waxaan dhihi karnaa saaxiib macaane wax fara badan ayay ka baran karaan marka loo fiiriyo bulshada isboortiga reer galmudug runtii markii hore umaysan haysan in isboortiga heerkan la gaarsiin karo laakiin hadda waxay ku dhiiranayaan in ay yan u diyaar garoobaan ama ay isku dayaan in wixii la qabto wax ka badan la qaban karo runtii waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug u sheego haddii la isku tashto oo wax la qorshaysto oo yoo la leeyahay in laga mirodhali karo lana gaari karo marka runtii tan cashar ayay qof kasta oo reer galmudug bahda isboortiga gaar ahaan ayay unoqonaysaa wayna u fudaanaysaa inay isboortigooda iyaga oo cidna yani runtii isku haleynin inay wax qabsan karaan runtii adduunka hadda waxaa ka jirta wax qabso aan wax kugu dare barnaamijkan hadda meesha qabsoomay waxaa adduunka iyo bulshaweynta soomaaliyeed gaar ahaan bahda isboortiga oo xiriirka ugu horeeyo runtii aan tusnay inaan wax weyn qabsan karno wax weynna qabsanay maasha allah waa mahadsanta
su-aal kale addaanku degmooyinka deegaanada dowlad goboleedka waa markii ugu horeysay oo la martigeliyey amaba la qabtaba degmadii gaalkacay heshay qabashada koobkaasi qorshaha xiga muxuu yahay
qorshaha hadda waxaan ugu xigayaa sida walaalka cali siciid u sheegay inaan u diyaar garowno horyaaladii degmooyinka si gaara degmo kasta inay horyaal iyadu qabsato horyaalkaas kooxdii soo qaata ama kaalinta koowaad iyo kaalinta kooxdii kuso baxdana in liigii galmudug kadib horyaalkii galmudug oo si guud ayadana insha allahu tacaala loo la gudagalo welina ma qorshaysana meesha liigaas si guud loo qabo doono inkastoo dee horyaal marka waxay noqdaan yani guri ilaa ka guri ama home iyo away ay noqon doonto hadii ilahay qadaro marka hadda waxaan gudagelaynaa insha allahu tacaala inaan qabanno deegaanada galmudug degmo kasta inay qabato horyaalkii si rasmi u furmo siyaasad ahaan qorshayaashan wasaaradda iyo xiriirka u degsan ayay ka mid tahay taas marka waxay kor u qaadaysaa dhiirigelinta dhalinyarada dhalinyarada inay isboortiga runtii ay waqti geliyaan inay ku xasilaan isboortiguna runtii sumcad maahane wax dhaqaalaha u leeyahay ma jirto marka dhalinyaradii waxaa ufudaanaysa haddii garoomadii helaan agabkii la siiyo garoomadii loo sameeyo inay wa wax badan inay ka waantoomayaan dhaqamada xunxun o dhan inay ka tegayaan isboortiguna runtii waa waa horumarka bulshada waa caafimaadka waa nabadgelyada wax kastoo qeyb kaka qaadan karaa sidaas si lamid a annaga laftirkeena hadda waxaan rabnaa inaan u diyaar garowno diyaarintii xulka galmudug cabdiwaxid o runtii waxaad og tahay labadii sano lasoo dhaafay isboortiga heer galmudug ama heer federaalo runtii meesha aan ka taagna lakin ilahi idinka sanadkan waxaan rajeynayna inaan isbedel taaban kala sameyno walow dadku nagu inta badan nagu dacayadeeyeen dadka gobolada dhexe ama reer galmudug gaar ahaan xilligii la bilaabay ciyaarihii gobolada soomaaliya inaysan marna meel fiican tegin marka ciyaaraha si rasmiga ugu fiican nahay orodada iyo fooliga iyo handboolka iyo basketboolka iyo ciyaarahaasna lagu tabiya lakin footboolka waxaan rajey karnaa waxaan rajeynaynaa awoodnaana inaan dib usoo celino inaan ma og tahay meeshiina laga filayo meel ka sarreysa inaan gaarno taas marka waxay ku xiran tahay dadaalka hadda aan sameynay iyo diyaar garowga hadda aan wadno inaan bulshada reer galmudug nagala qeyb qaataan meeshii awal aan ka baraarugi jirnay ciyaarto maalma ka dhiman taha ama bil ka dhiman taha inaan ciyaarto isku ararino inagoo duruufta dhaqaale iyo duruufta sboortiga jirta fiirinayna ay ka ahaan jirta hadda waxaan waqti u haysanaa muddo saddex bilooda ka hor inaan koobka degmooyinka qabanay horyaaladii qaban doono koobkii degmooyinka kooxaha si hoose degmo kasta si gaara usii qaban doono liigii qaban doono resourciga haa awoodda intaas la eg markaan helno waxaan isdhihi karnaa haddaana noqon sanadkan guulaysayaasha inaan kama dambaysta tegi karno waana tegaynaa ilahay idinkasaan rajeynayno yonis cayaaraha waxaa inta badan la sheegaa in dhalinyaradu ay u tahay isdhexgal wax badan ay kaga baaqsanayaan gaar ahaan dhalinyarada ee gobolada degmooyinka iyo deegaanada dowlad goboleedka galmudug koobkii degmooyinka ee gaalkacyo ku ilaaday dhalinyaradu maxay ka faa'iidayaan cabdiwaxid waa mahadsan tahay waxay ka faa'iidayaan sadar muuqda waxaa la yiri su-aal madoono weeye dhalinyaro way kala maqnaayeen horta marka koobaad inay isbartaan waa faa'iidada koowaad labo waxaa faa'iido labaada inay garan karaan xulka galmudug dadka awoodda u leh ilaa bereyaradii dhammaa waa isfahmayaan ma ogtaha markay isfahmaan in beri ay iscodsadaan la yidhaahdo raggaas hadday maanta tiimkaan tiim ka heli lahen galmudug waa badbaadi lahen way caddahay faa'iidada faa'iidada kale waxa weeye dee dhalinyaro haddaysan banooniga ku mashquulin iyo waxbarashada waxay noqon karaan meelo badan fursado riskiyaa looga faa'iideysanaya oo badan oo waddankaas ka yaala marka riskigaas si ay oga badbaadaan ayay qeybtaas qabanayaan aad waa maadsantaa gabagabadii aan barnaamijkaan soo gaarin ali cali saciid dhalinyaradii gaalkacyo ee martigelisay koobkii degmooyinka faa'iiday ka heleen wax badanay ka barteen maxay tahay muhiimadda ugu dambeysa ee dhalinyarada laga leeyahay cayaaraha iyo ka qaybgalkooda bismillahi ramaan horta cabdiwaxid oo kusalaaya horta muhiimadda laga leeyahay horta gaalkacyo wax badan bay ka baratay waxay ka baratay inay beliyiro oo laslahaa maanta ma muuqan karaan inay galabta garoonka ka muuqdeen oo hadeertaan lafdhowr noqdeen runtii qof walba oo kala cajooga wuxuu ka bartay waa la dareemi karaa xagga dhinaca kubadda cagta sababtaa rag lalahaa anigu anaku aaminsanayn inay nimankaas aysa maanta garoonkaas wax ka qaban karin horta wax weyn bay ka qabteen garoonkiina waxay ka noqdeen lafdhabartii oo garoonka hadeertaan wax qof walbana wuxuu ka faa'idayay hadeertaan awal wax la soo oran jiray aniga in hebel baa laii safaa ama in hebel baa loo safaa baceerteeda oran jiray laakiin hadda waxa umalanaya nin walba inu cagtiisa aqoontiisa iyo kubaddiisa cagtiisa ku maalayo
gaalkacyaa martigelisay ciyaarihii degmooyinka degmada xigta ee aada is leedihiin waa lagu qaban doonaa koobka degmooyinka deegaanada dowlad goboleedka galmudug
waa run arrintan oo runtii in muddaha runtii wasaaraddu iyo xiriirka wajadu kusoo bixinayeen martigelinta saad ogtaaba xilliga qoratuurka ayaa la sheegay gudoomiyaha xiriirkana ku dhawaaqay sanada soo socota haddii ilaahay qadaro waxaa marti geli doonta koobka degmooyinka galmudug magaalada cabadwaaq oo runtii codsi ahaanna codsaday xiriirkii wasaaradduna ka aqbaleen marka martigelinta goobka degmooyinka sanadka dambe haddii ilahay qadaro sagaal iyo tobanka insha allahu tacala waxaan ku xaadir ahaan doonaa haddii ilahay qadaro magaalada cabadwaaq aada bay umahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen cayduruus cali waraabe yunis maxamed shaare iyo cali siciid cabdildicis dhammaan waxa ay gala qeybgelayeen barnaamijka madasha dhalinyarada idaacadda v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay intaynu barnaamij midkan la mid ah mar kale dib ugu kulmi doonno waxaanu idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiise leh
cabdiwaaxid macalin isaaq dhegaystayaal aad buu mahadsanya inala socodsiinaya barnaamijkii madasha dhallinyarada haatanna ku soo dhowaada ah wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo qaaradda yurub ayaa mar kale habeenkii xalay ha laysugu soo noqday horyaallada kadib markii ciyaaryahanadu ay kulamadii qaramada ka soo noqdeen horyaalka waddanka faransiiska laba kulan ayaa la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee b s g ayaa afar gool iyo waxba waxay kaga badisay kooxda a s nantien waxaana ciyaartani ka dhacday guriga b s g magaalada baris afar gool iyo waxba ayaa b s g guusha ku raacday ciyaaryahanada draxler cavani dimaria iyo weliba ciyaaryahan muuse diabi ayaa goolasha u kala saxiixay oo sidaasi saddex dhibcood ayay kooxda b s g kaga qaadatay kooxda kubadda cagta ee st angetien waddankaasi sbainna hal kulan oo keliya ayaa la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee weska oo iyadu xilli ciyaareedkan uun ku soo biirtay horyaalka waddankaasi ayaa gurigeeda ku ciyaartay toddobaadkii kan ka horreeyey ee horyaallada dalkaasi ay weli ciyaarayeen intaan qaramada la aadinna waxaa lagaga badiyey barcelona dardartay oo lix gool kooxdan kaga soo badisay hase ahaatee habeenkii xalay ahaa hal gool oo keliya ayaa waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee raya valacano sidaasina saddex dhibcood ayaa raya valacano ku qaadatay kulamada waddanka ingiriiska ee maanta la ciyaarayo goordhow waxaa dhici doona kulan xiise badan oo dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee tottenham hatsba iyo liverpool kulankan ayaa aad loo dhowrayaa maadaama labadan kooxood ay ka mid yihiin kooxaha ugu awoodda badan horyaalka dalkaasi ingiriiska kooxda kubadda cagta ee liverpool oo ilaa iyo hadda hal kulan aan laga badinin ayaa magaalada london garoonka weyn ee wimbele stadium kula ciyaaraysa tottenham hatsba oo kulankii dambeeyey horyaalkeeda horyaalka dalka ingiriiska ee laga soo badiyey carada ayaa la filayaa inay kala duldhici doonto kooxda liverpool liverpool iyo kooxaha waddanka ingiriiska waxay doonayaan ugu yaraan in dhibco halkaasi kooxda lagaga gooyo laba dhibcoodba ha ahaatee la arki doone baryahanada maxamed saanax saydumaani iyo farminiyo inay u babaac dhigi karto kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba halka ciyaaryahanada harry kane iyo weliba ciyaaryahanada kale ee qadka dhexe ka ciyaarana la filayo inay kooxdan guule u keeni karaan walow uu ka maqan yahay golayaha kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba ciyaaryahan luga hogaloris oo isagu dhaawac uu soo gaaray a fc barmouth waxay soo dhaweynaysaa leicester city chelsea cardiff ayaa u imaan doonta kooxda huddersfield town crystal palace ay foodas geli doonaan manchester city fulham ayaa soo booqan doonta newcastle unitedna garoonka st james bark waxay ku soo dhoweynaysaa arsenaal oo liqliiqanaysa watford oo kooxda laga yaaban yahay sanadkan ahna manchester united ay soo dhoweynaysaa oo macalinkooda hose marino ay garbihiisa culays badan saaran yihiin bahda warbaahintuna ay macalinka weli juqajuqaynayaan iyagoo leh macalinkii isaga shaqada ka qaadan lahaabaaba kooxda weli lasii xidhiiraysa sanadiin zidan ayaa la hadalhayaa watford hadday ka badiso marino weerarada ku socdaahi way isa sii tari doonaan dhegaystayaal intaa ayaan kusoo koobayaa barnaamijkii ciyaaraha ee maanta tan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
markana waxaad ku soo dhowaataan cododkii macaanaa ee kinsi xaaji aadan eebbaha u naxariista iyo weliba cabdulaahi xarag oo heestuna waa caashaqa ma baran weli
abaalkeeda buuxsaa dhegaystayaal waa codadka cabdilaahi cumar xarago iyo weliba kiisi xaaji aadan xuseen idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana heestaasaan kusoo gabagabayn doonaa waa jacfar kuukaya anigo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba maxamed cabdi xasan sandheer oo dhinacay sudubaridista iyo soo saarista inoo joogayay guud ahaan bahda v o a idin leh nabadgelyo